baxniintii cutubka saddexaad muuse wuxuu ilaalinayey arigiiso doggiis yetro oo ahaa wadaadkii midyaan oo wuxuu adhigii u soo kaxeeyey meeshii cidlada ahayd shishadeeda markaasuu wuxuu yimid buurtii ilaah oo ahayd xoreeb markaasaa malaa'igtii rabbigu waxay uga muuqatay dab ololaya oo ka baxaya geed dhexdiis kolkaasuu fiiriyey oo wuxuu arkay geedkii oo ololaya oo dabku gubayo geedkuna ma bassayn markaasaa muuse wuxuu yidhi anigu waan ku leexan doonaa waanan arki doonaa muuqashadan weyn ee waxa geedku u guban waayey oo markuu rabbigu arkay inuu ku soo leexday inuu arko ayaa ilaah uga yeedhay geedka dhexdiisii oo wuxuu ku yidhi muusow muusow markaasuu yidhi waa kan markaasuu wuxuu ku yidhi halkan ha u soo dhowaan kabahana iska siib waayo meesha aad taagan tahay waa dhul quduus ah oo weliba wuxuu kaloo ku yidhi anigu waxaan ahay ilaahii aabbaha oo ah ilaahii ibraahim iyo ilaahii isxaaq iyo ilaahii yacquub markaasaa muuse wejigiisii qariyey waayo wuxuu ka cabsaday inuu ilaah eego rabbiguna wuxuu ku yidhi hubaal waxaan arkay dhibaatada dadkayga ku haysata masar oo waan maqlay oohintii ay ooyeen kuwa hawsha ku qaxraya aawadood waayo anigu waan ogahay caloolxumadooda oo waxaan u imid inaan ka samata bixiyo gacanta masriyiinta iyo inaan ka soo bixiyo dhulkaas oo keeno dhul wanaagsan oo ballaadhan oo ah dal caana iyo malab la barwaaqaysan waana meesha ay deggan yihiin reer kancaan ee reer xeed ee reer amoor ee reer faris ee reer xawi ee reer yubuus oo haatan bal eeg waxa ay hor timid oohintii reer banu israa'iil oo weliba waxaan arkay cadaadinta ay masriyiintu ku cadaadinayaan iyaga haddaba kaalay oo waxaan kuu dirayaa fircoon inaad dalka masar ka soo kaxaysid dadkayga reer banu israa'iil ah markaasaa muuse wuxuu ilaah ku yidhi bal yaan ahay anigu markaan fircoon u tegayo oo aan reer banu israa'iil ka soo bixinayo dalka masar markaasuu wuxuu ku yidhi xaqiiqa anigaa kula jiraya oo taasaa calaamo kuu noqonaysa inaan anigu kuu soo diray markii aad dadka ka soo bixiso masar ilaah baad buurtan ugu adeegi doontaan markaasaa muuse wuxuu ilaah ku yidhi bal eeg markii aan u tago reer banu israa'iil oo aan ku idhaahdo iyaga ilaahii awowyaashiin baa ii soo kiin diray oo iyaga waxay ugu odhan doonaan dee magaciisa maxaa la yidhaahdaa haddaba maxaan ku odhan doonaa markaasaa ilaah wuxuu muuse ku yidhi anigu waxaan ahay kaan ahay oo weliba wuxuu ku yidhi waxaad ku odhan doontaa reer banu israa'iil waan ahay baa ii soo kiin diray oo ilaah weliba wuxuu kaloo muuse ku yidhi waxaad ku tidhaahdaa reer banu israa'iil rabbiga ah ilaahii awowyaashiin oo ah ilaahii ibraahim iyo ilaahii isxaaq iyo ilaahii yacquub ayaa ii soo kiin diray kan waa magacayga weligay oo laygu xusuusto ka'ab ka'ab bal tag oo isu soo ururi waayeellada reer banu israa'iil oo waxaad ku tidhaahdaa rabbiga ah ilaahii awowyaashiin oo ah ilaahii ibraahim iyo ilaahii isxaaq iyo ilaahii yacquub ayaa ii muuqday isagoo leh hubaal waan idinsoo booqday oo waan arkay waxa laydinku sameeyey masar dhexdeeda oo waxaan idhi anigu waan idinka soo wadi doonaa dhibaatada masar oo waxaan idin keeni doonaa dalka reer kancaan iyo ree xeed iyo ree omor iyo ree feris iyo ree xiwi iyo ree yubuus oo ah dal caano iyo malab la barwaaqaysan oo codkaaga way maqli doonaan markaas adiga iyo waayeellada reer banu israa'iil waa inaad u tagtaan boqorka masar oo waxaad ku tidhaahdaan rabbiga ah ilaaha cibraaniyadda ayaa nala kulmay haddaba waan ku baryaynaaye iska kaayadaa aannu meel saddex maalmood loo socdo oo cedlo ah tagne inaannu allabari u bixinno rabbiga ah ilaahayo oo anna waxaan ogahay inaannu boqorka masar idiin sii daynayn inaad tagtaan maya ee wuxuuna idinku diidayaa gacan xoog le markaasaan gacantayda soo kala bixin doonaa oo waxaan masar ku layn doonaa cajaa'ibyadayda oo dhan oo aan ku dhex samayn doono iyada oo markaas dabadeed wuu idin sii dayn doonaa inaad iska tagtaan oo anigu dadkan raalli baan uga yeeri doonaa masriyiinta oo waxay noqon doontaa in markii aad tagtaan aydnaan faramadhnaan ku tegin laakiinse naag waluba ha weyddiisato deriskeeda intan guriga la joogta alaab lacag ah iyo alaab dahab ah iyo dhar waxaadna saari doontaan wiilashiinna iyo gebdhihiinna oo waxaad dhici doontaan masriyiinta